maamulka ee bulshada deegaanka ceedheer ee gobolka galgaduud ayaa waxay codsadeen in lagala qayb qaato dhismaha saldhigga booliiska deegaankaasi kaasoo hadda maraya meel wanaagsan baaqa bulshada iyo maamulka ayaa waxay ka turjumaysa dadaalada raabitaanka bulshada ee ku aadan horumarinta amniga iyo xaaladaha deegaanka jira taasoo ay muhiim tahay in la helo taageero badan oo ku aadan sidii loo dhammaystiri lahaa saldhigga booliiska deegaanka ceedheer ee gobolka galgaduud qaar ka mid culimmada odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka ceeldheere ayaa dadka deegaanka iyo ku alwaxsiiya ugu baqay qayb qaadashada xarumaha dowladda ee deegaanka ceeldheere dadka waxhaysta dadka ganacsadayaalka dadka wax qabanaya dadka mataqaanaayey inay wax ku gargaaraan raba waxaan leenahay isteeshinkii hadda waa u jeeddaan meesha aan marsiinayno isteeshinkuna dadku xoogaa waxay u haystaan inay tahay meel dhibaato inay tahay meel dhibaato maahan dadkaa lagu adabeeyaa dadkaa lagu dhaqan celiyaa dadka xunxun oo dhammaa laguu xiraa dadkaasaa lagu toosiyaa oo lagu hagaajiyaa haddee diinta islaamkana waxay amreen dadka in loo sameeyo meel lagu hagaajiyo loona mataqaanaayey laguna dhaqan celiyo diinta islaamkaadna na faraysa meeshaan aan taagannahay waxaa weeye meeshii ishteeshinka laga dhisayey magaaladu ishteeshin ma leh biyey lahaane dadaal badan ayaa maamulku soo sameeyey halkaasaana wax marsiinaynaa tabartanaduna waa gaaban tahay wakhtiguna way iska liitaa shicib dibaddaana ma lahaanoo dhulkaa abaarahay maanta oo waxda ogsoon tihiin weeye waxaa weeye waxaan rabnaa walaalayaal in nala taakuleeyo oo intaas noo hartay nalala dhammeeyo ka hari maynee in nalala dhammeeyo sidaas ayaan walaalaha ayaan ka codsanaynaa oon walaalaha ka codsanaynaa isbitaal isteeshinka waa noo dhisaya intaanaa noo dhisan inay noo dhammaystiraan oo intaan naga maqan ay noogu dhammaystiraan horta maanta xaggan waxaan iskugu nimaanay waa saldhiggii booliiska ee deegaanka maadaama hore oo isxilqaan loogu soo bilaabay haatana isxilqaan ugu soo gabagaboobi rabo waxaan bulshada kusii dhiirinaa aan usii sheegaa inaan isxilqaankii shala aan soo bilownay aan sii dhammayno inta halkaa maanta joogtana waxaan u joognaa inaan isxilqaanka inagii shala aan soo bilowno aan dhammaystirno iskaashigii bulshada iskaashatay in deegaanka hore loo qaado maadaama deegaanka uu ka soo kabanaya xaaladihii hore gudoomiyaha deegaanka ceeldheer siciid calistar ayaa dadka deegaanka uga mahad celiyey sida isxilqaanka leh ay uga qayb qaadanayaan dhismaha saldhigga booliiska deegaanka ceeldheere iyo meelaha danta guud isagoo dhanka kale shacabka soomaaliyeed ugu baagay ka qayb qaadashada dhammaystirka saldhigga deegaanka ceeldheer ee gobolka galgaduud marka intaas kabacdi dadweynaha meeshaa iskugu yimid waxay muujinayaan maaragtay waa un codsi ay wataan oo u wataan dadka walaalahooda sidaad ogtihiin baceel dheere dhibaatadiis waa waqti badanay soo taagneed waxaan marka maanta codsanaynaa haddaanaha bulshada ceel dheere maamulkeeda odayaasheeda iyo kulli dhammaan bulshado dhan waxaan codsanaynaa saldhigga ceel dheere sidii aan u soo wadna meeshaanan marsiinaynaa labadii qol hadda way muuqdaana waad u jeedinoo shubkii ugu dambeeyaa xiran waxay rabaan dadkii iyo dhammaystirkiiay rabaan waxaan walaalaha ka codsanaynaa meel kastay joogaan ama maamul ha noqdaan ama jaaliyad ha noqdaan inay ceel dheere garab ku siiyaan siay saldhig ku heli lahaayeen waad u jeediin ayaamahan oo dhan waxaa waaye horumarinta deegaankaa soo wadnay ama iskuul ha noqoto isbitaal ha noqoto station ha noqoto alxamdulilah intii badneed hadda waa noo soo gabagaboobeen maanta waxaan dhex taaganaa stationkii stationka gabagabadiisa waxaa nooga haray inkastoo xaafiisasi qolo loo baanaala laakiin dhibaatada hadda jirta waxa waaye oo noogu darano waa meel qof lagu xiraba inaan lahaynba dadka deegaanka ceeldheer ayaa sida shaqadan ku bilaabay dhismaha xarumaha danta guud sida isbitaalka deegaanka saldhigga booliiska iyo qaybtaha kale danta guud taasoo hadda maraysa meel gabangabaha inay qayb ka qaadaan bulshada deegaanka ceeldheere ee gobolka galgaduud